wasiirka dekedaah ee puntland maxamed cismaan cabdi oo u warramay v o a ayaa ka warbixiyey tirada xoolaha ee ka dhoofay dekeda magaalada boosaaso labadii bilood ee lasoo dhaafay waxaana uu sheegay ina kordheen xoolihii laga dhoofin jiray dekedaasi sidoo kale waxa uu ka hadlay caqabadaha haysta dekeda boosaaso iyo weliba sida ay wax uga qabanayaan dhibaatooyinka jira wariyaha v o eda magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan nooga soo diyaarisay arrintaasi dekeda magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso ayaa bilihii agost iyo setembar waxaa ka dhoofay xoolo tiradoodu ay dhan tahay boqol kun iyo siddeetan neef oo isugu jira geel lo iyo ari wasiirka wasaaradda dekedaha puntland maxamed cismaan cabdi ayaa v o a u sheegay in xoolahaasi ay u dhoofeen waddamada khaliijka carabta marxalado kala duwan ayay soo martay dekeddu waxay u shaqaynaysaa si fuul ah labadii biloodoo ugu dambeysay dhoofka xooluhu inuu koru kacay runtii labadii biloodoo ugu dambeeyey waxaa dhoofay boqol kun iyo siddeetan neef baa dhoofay oo isugu jira lo geel iyo ari marka halkaas waxaad ka garanaysaa kamiyad weyn inay tahay horumarna in la gaaray aada iyo aad baa runtii dhoofka xooluhu wax isu bedelay labadaa biloodoo ugu dambeysana waxaa dhoofay cadadka intaa leeg baa dhoofay oo ay ka mid yihiin imaaraadka iyo sacuudigu sidoo kale waxaa iminka dekeda magaalada boosaaso ku xiran maraakiib iyo doonyo sida shixnado kala gedisan oo ay dejintoodu iminka socoto afar iyo labaatanka saac waa shaqeysaa saddex shifti baa shaqeeya afar iyo labaatan ka saac waa shaqeeyaan maraakiib kasta markab kastana waa kusoo xirtaa xajim kasta uu leeyahay maraakiibto dhan waa kusoo xirataa hadda waxaa xiran markabkii containerka xiran african som ayaa xiran oo dejinaya containeradii ganacsatada ayaa ka cabanaya in mararka qaarkood ay salka dhigtaan doonyaha sida xamuulka culus wasiirka oo aan wax ka weydiiyey caqabadaas ayaa sheegay in ay jirto baahi loo qabo xafaarad lagu sameeyo ciidda soo gashay gudaha dekedda iminkana ay keeni doonaan wax caqabad ah oo muuqda oo hadda shaqadii ishortaagay ma jiraan laakiin baahi baa jirta ah aan la ankiri karin in la rabo in ay xafaarad u baahan tahay taasna waxaa weeye runtii gacanta ayaa lagu hayaa waxaana rajaynaynaa si degdega sida ugu dhaqsaha badan in xafaaradii loo helo oo dekedii laxafaarad xafaarad loo sameeyo waxaana runtii ka ballan qaadaynaa una sheegaynaa ganacsatada reer puntland iyo gebi ahaan dadka soomaalidaba in xafaaradii wakhti dhow ay imanayso la shaqayn doono dekeda boosaaso waxa ay cirifka ku haysaa badda gacanka cadmeed waana dekeda ugu dhow suuqyada waddamada khaliijka carabta oo ay soomaalidu xoolaheeda u iibgeyso shirkadda p n o oo laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ayaa oktoobar laba kun iyo toddobiyo toban maamulka puntland waxa uu heshiis kula galay in muddo laba sano ah ay ku ballaariso dekeda boosaaso soddon sanona ay maamusho hase ahaatee p n o ayaan weli bilaabin dhismaha dekeda boosaaso wasiirka oo aan wax ka weydiiyey sababta hakisay heshiiskaas ayaan faahfaahin ka bixin waxaase uu sheegay in dhowaan ay wafti puntland u diri doonto dalka imaaraadka carabta faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso